waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali xasan aad baad u mahadsan tahay fursaddan aad siisay xasan arrintan waxay ka dambaysaa markii nin oo magacan la yidhaaha western sydney family day care association ku shaqaysta uu family day kerada uu soo abroos gariyay qaarkooda uu leeyahay member ha layga noqdo lacag ha lay siiyo oo aanu ku diidnay oo sababtaan ugu diinahna individualkani maaha qofkani qof family day care ka shaqeeya maaha shaqana kula maaha sidaa daraad baan marka kabacdi wuxuu sameeyey arrinta waxay ku laabanaysaa ilaa iyo last year wuxuu sameeyaa inuu family day kerada soo abroos gareeyo oo meelaha ka caayo oo internetyada wax gelgeliyo oo dadka emaila u dirdiro waa garta marka waxyaalaha aada leedahay family day care associationkana way samaynayaan oo aad ka cabanaysaan maxaa ugu waaweyn xasan waxa ugu waaweyn waxa weye dadkani waddankan haddaad maqasho association ama union waxaa maskaxaada kusoo dhacaya waa body advocate u dooda mataqaana dadka ay matalayan ishaga laakiin waxaa yaab arrin run ahaantii soomaalida yaab ku ah nin bisnesyada soomaalida magacooda ku furtay hay-ad waan u doodayaa haddana waa ku dacweynaya magacoodii waa waa waa kafika le wax horey looga baran waddankan nin le waxaanahay advocate waxaa kaloo yaab leh hay-ad ama association aadan member ka ahayn oo magacaaga iyo emailkaaga wadato oo adiga ama wax kaa sheegaysa iyadana waa wax waddankaa ku cusub marka kolla aniga arrintaa yaab baa nagu noqotay markay nagu soo noqotayna booliiskaanu gaarsiinay oo detectiveyaa loo saaray lawyer baanu qabsanay oo isagana inaan defamation aan aan ku qaadarno sababtaa memberna kama nin xaqna uma laha inuu magacanaga soo sheegsheego
ururada ama hay-adaha family daykerada aad adigu ka mid tahay dabcan haddii aad shuruucdii dalka aad aad fulinaysaan siday ahayd aa u fulinaysaan aa ku dhaqmaysaan wax dhibaatada ina ka soo gaaraysa maxay tahay hadduu qof dacwo un meel u gudbiya haddaad isubtaan oo idinku hawshiin ay caadi wadataan waa sax waa hadal waa su-aal sax wey wax cabsi ah oo ay dadku qabaan amaba laga qabo shaksigan ma jirto la keliya waxaw dadka ay aad iyo aad uga cabanayaan waayo waa imiiladan uu dadka u darya uu ku warwareejinayo maarata oo magacaagii intuu meel sheega ama dadkii dhaykerada lahaa magacyada dhaykeradooda intuu ku qoro meel uu dadka ku dhex wareejinaya amaba meelaha xataa weliba shaksigana waxay ku daran ku sheegaysaa inuusan nin waxba la socdaahayn wuxuu isaga darayaa emailka meesha alla meesha soo gaaray u daraya marka cabsi xagga dawladda kama hay-adahani way shireen diyaar ba u yihiin in ay dawladda iyo waxalle qofka u yimaadaba ay ay mataqaanaa si saxda u shaqaystaan welwel kama qaban laakiin waxa ay dadku dhibsanayaan waxaa weeye waa shaksigan emailada iyo waxaan ayna u baahnayn usoo dirdaraya haddana magacooda meelaha u imise family day care baa hawshan ku jirto kaagu ka mid yahay xaqiiqdii ninkan shaksigan shaksi la mataqaanaa la berdis garayn kara ma maalin wax u calaamaya email waa sidii wareegta way naan walba waxbu soo saaraa waa ninkan ma ku sheegi kara number ku jira lakin waxaan ku sheegi karaa anagu ilaa soddomeeya day care inaanu ku shirnay oo aan go-aan ku gaaray ninkan inaan mataqaanaa aan aan emailadiisa iyo wixiisna aan iska marina haddii dee ay noqonaysa coodkaysa inaan geynaynana aan wada geyno booliiskana waxaan ku tagnay ilaa toban yan baa ku geyna keiskiis ku geyna waxaad tiri sababta uu shaksigani waxaan u samaynayo waxa weeye wuxuu rabaa inaad xubno ka noqotaan maxaa ku caddaynaysaan taa waxaan ku caddaynaynaa dadka qaar naga midowna soo abrooj garaya anaguna soo abrooj garaya oo leeya ha layga mid noqda haddaba wax laga mid noqday maaha shaksigani shaksi daycare iyo qaab daycare ka shaqeeya maa nin educator noqday maa marka qof saas oo kale ana hay-ad looma dhiibi karo waddanka dadkuna xaq waxay oo leeyihiin hay-adday ku biirayaan iyo hay-adday gelayaan inay ay mataqaanaa ay firiyaan marka run ahaantii hay-adda hay-ad lagu ay dadku ay ay habi ku hayanba inay galaanba maaha marka waa dadka fur waa inuu qasbo laakiin dee australia waa gartay jaaliyadda sydney degan waa waa dad aada u badan ma aha waa jaaliyad aada u yar weeye arrintan in guud ahaan aada u wada hadashaan oo wixii dhiba idinku gudihiin aad ku dhammaysaan ma isku daydeen
xasanow arrintaasi way way socotaa horena waa u dhacday laakiin nasiib daro shaksigani shaksi hadal iyo wax ka taraan maaha kolleyba haddana rag baa ku jira uuna muhiim oo dhinacooda ka dadaalaya in individualkan la dhaho war dadka communitygan weliba isagu communityga member ka yahay faraha ka qaad iyo shaqooyinkooda iyo waxaad ay wataan odo haddaad shaqa danahaaga u shaqaysa laakiin ilaa hadda wax uun arrintaas oo dhacday ma jirto hadda ugu dambayntii waxaa ugu tiri looyaro iyo qareemo iyo waxbaa u tagteen kaysku xagee buu maraya hadda xaqiiqda kolley waraaqda u dambeysay shadaa loo diray isaga boostadana waa loogu diray emailna waa loogu diray waxa ay looyaradu sugayaan waxa magac dambe oo ka mid a dadkaa ka mid a hadduu soo hadal qaado asaga oon loo sheegin in kayska laga geeyo maxkamadda booliiska tooda dabcan way socotaa oo waxa ay any criminal elements ayay ka dhex baarayaan marka xaqiiqdana de annaga waa arrintan arrin aan aan jeclaysanay maha de annagu shaksi naga maday inaan dacweynaba abaan halkaa la gaarin laakiin shaksina shaks soo noqnoqduu noqday qof la istaajin karan ma waa nasiib daro runaantii waxaan kugu sheegi kara kalamada
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali